wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa magaalada beledweyne ka daafuray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka tababarkan oo soco doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qeybgalay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdiraxmaan daahir guure wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka
maanta maalin wanaagsan shirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay is-abuursi iyo isfahamsiin xalinta khilaafaadka la hilaadisay oo waqti dheerna nala qaadatay oo xaaladaha dalkan ku jiro sabab u ah in isku socodka xumaado oo waxyaala badan ay dhaceen waa maasantiin sidaa u ajiibteen dalabkeeni waxaan rabnaa inaan idila wadaagno wax badan oo ku saabsan nabadda sidii loo qaban adduunka ka qabo waxaa laydkala hadli doonaa sidii dadka isku dhaca xalim waxaan rabnaa wasaarad ahaan inaan beledweyne reer beledweyne isbedel ay helaan oo nabadeed iyo isku furnaan nolosha ugu fiican waa ogtiin adduunka waa nabad qof aan nabad haysan ma noolaan karo ma shaqay karo wax ma baran karo meel ma tiigi karo ma ganacsan karo waa ogtiin dalkan waxaa ka dhacay wax aan adduunyada kale ka jirin sanadkii lasoo dhaafay waxa beledweyne gudihiisa ka dhacay ama ka socday meel ay ka jiraan soomaaliya ma jirto ganacsigiia xirmay waddooyinkiia xiran dadkiia mataqaanaa isdilaayo qofaa moobile u dhimanaayo qofaa wax aan la fahmin u dhimanaayo dadkii qiimahooda ayaa baabaa marka waxaana odayaasha beledweyne kala duwan inaan la fadhiisano waa iska nasiib garo odayaashu dowladda ma arkin dowladda odayaasha ma arkin dowladnimadana waxaa laga yaabaa dadku qalad ku fahamsan yihiin tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ay kaalinkooda ugu qaadan lahaayeen xalinta khilaafadyada